qaar ka mid a dadka faraha badan ee toddobaadkan mas-uuliyiinta somalilan ay ka saareen magaalada laascaanood waxaa ka mid a dad meherado ganacsi ku lahaa magaalada dadka magaalada ayaa sheegay qaarkood inay goobahaasi ganacsiga ay gacanta ku hayaan ayna xiriir la soo sameeyeen dadkii iska lahaa warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaha v o e da dikriin cabdulaahi olol qaar ka mid a ganacsatada suuqa magaalada laascaanood ayaa ka hadlay siday u ilaaliyaan hantidii ganacsatadii ka soo jeeday koonfurta soomaaliya ee deriska la ahaa waxayna sheegeen inay u ilaaliyaan maalintii iyagoona ka ilaaliya dayac kasta waxaynay sheegeen ganacsatadani inay la soo xidhiidheen kuwaasoo u sheegay in xoolahoodu ay yihiin ammaan sidoo kale ganacsatadan ayaa ii sheegay in habeenkii ciidamada ammaanka ee booliisku ay ilaaliyaan guud ahaan suuqa maalintina iyagoo ay mas-uuliyadii ka saaran tahay ugu horreyn iyagoo v o a uga warramaya ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa waxaan ahay magacayga waxaa ladhahay cabdikariin carab baa la dhahaa waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka sool nimanku deriska la raray la raafay deriska la ahaayeen waxaan harahayga o dhan iga xiga waxa weeye nimankii deriskii la ahaa hantidooda marka waa la ilaaliyaa waa u xiftinaa wax laga boobay wax la furtay tonan ma jiraan amnigoodu habeen subaxiina shantaan usoo kacnaa waa ilaal waardiyahan kula wareegnaa maalintiina annagaas ma barra waxna waanu joognaa waa ilaalinaa meel kastana saasa laga ilaalinaya wax la qaatee la boobay toona ma jiraan ilaa intay ama raranayaan ama iibsanayaan waana wax xafideena waa ilaalinayna bal ka warran qaabka idinku u ilaalinaysaan hadda adiga miiskan ayaa deris kula ah bal iga war miiskan markii habeenkii nimanka laga qabanayay xadhkaha laguma adkayn marka waan u xidhxidhay bacana waa ugu xidxidhnay maalintiina waan soo jeednaa da waa ilaalinaa habeenkiina waardiyahan kusii ballaminayo subaxiina waardiyahan kula wareegnaa dee isaga lagala xisaabtamaya wixii maalintii annaga ilaalinaa imise adiga deris kula ahaayeen halkan ay wax ku iibsanayeen dhowr sano dee wakhtiya badan baan derishayn ma idinla soo hadleen hadda waa la hadalnay aykuwana la soo hadleen oo garowe joogaan waxay ganacsatada ahaa wixii maatooyinkahana waa la gudbiyey waxna gaalkacyo waxna koonfur sidoo kale waxaan ku sugannahay suuqa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ganacsatada gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka suuqa ku sugan waxay sheegeen in dadka ay deriska la ahaayeen inay xoolahooda u xifdiyeen qaarkood ay u ilaaliyeen baco ugu xidheen ciidamada ilaaliya habeenkiina ay si weyn ugu ballamiyeen haa sax weeye magacaygu maxamed weeye la ahaayeen waan u ilaalinay qofka ugu horeyso deriska mas-uuliyadka saaran tahay marka waan u hagaajinay waan u xifdinay sidaa weeye waxaan arkaa baca xidhxidhan maxay yihiin bacahani iyo kor iyo hoosba lagu xidhay aa sax bacaha annaga ku xidhnayo waxaa weeye hantidii ku dhex jirto hantidii lagama gurin baciilaan ku xafdinay boor hadday tahay iyo hadday wax kale tahayba iyo haddii qofkii macnihii tiigsanayo oo kale baciilaan kaga xidhnay oo kale
halkan oo kale dad intee legba xoolahooda hadda ku ilaalinaysaan tiradooda dee tiradooda horta waa badan tahay waa dhowr iyo toban meheeradood weeye dadka joogay dhowr iyo toban qofay ahaayeen deris meherada ahaayeen dee waa ataa saddex meherood keliya ka furan wixii meherada ahaa bal ka warran dadka deriska idinla ahaa xoolihii ay ka tageen qaarkoodna ay bacahan ku xidhayeen magacagaadoo ku bilaabay bismillahi raxmaan raxiim magacay waa abdixaafid waxaan salaamaya v o e cabdikariin olol wallaahi horta dee annagu dadaal badan baan ku bixinaa saan alaabtooda ugu ilaalin lahayn dee koleyta hadda ognahayna wax laga taataabtay ama laga dhacay ma jirto inta alaabtaan ka agdhownahay oo aan deriska lanahay wax laga taabtay oo ama laga xoogtay ma jirtaan marka dee dadaal badan xilligaa duhur weeyaan waxaan usoo jeedna halkaa u fadhina waxa weye waa inaan waxooda u waardeeyna maadaama habeenkii ay dee ilaalo gaara leeyihiinoo ay dee ciidanka ilaaliyaan maadaama duhurkaan cidna waardiiyen anagu maadaamaan deris la ahayn xaalkaa u fadhinayna maaragtay waxoodana u waardeeyno waxa iyagana gadanno qaabkay u ilaaliseen ganacsiga laydinkaga tegey dadka aad deriska haydeen muddada dheerna aad wada ganacsanayseen ee idiin dhowaa
dee horta iyagaa sii xirxidhay oo maaragtay bacohoodii nidaamkooda kusii xidhay annugu keliya waxaan ka ilaalinay in la furto ama la dilaacsado oo xatooya ungaadhown baan ka ilaalin marka waa saasaan u waardiiyeen oo ma idin soo weydiiyaan ganacsigoodii iyo xaalkiisu siduya haa waana soo weydiiyaan annaguna dee waa ugu qalbi qaboojinay inaan wax taabasho ama waxa tooya aan loo geysan sidii ay bacda ay ku xidheen habeenkii ama maalinkii ay laga daadgureeyana ay weli ugu xidhan tahay cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood